الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد dadweyne aad u fara badan oo ka kala yimid xaafadaha magaalada mandheera ayaa salaada ciidul adxa ku oogay fagaaraha masaajidka jaamiya ee magaalada mandheera
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
markii salaada ciidda la tukaday kadib qaar ka mid ah dadkii ku soo tukaday masaajidka ayaan la dhex qaaday mikrofanka warbaahinta star iyagoona iga warramay shucuurtooda islamarkaana hambalyada ciidda la wadaagay guud ahaan ummadda muslimiinta ah gaar ahaan shacabka soomaaliyeed magacayga cabdikariim cabdulaahi n maasha allah mandheer ayaan joognaa n si fiican aan u ciidaysanay ciid mubaarag meel walba joogto ummadda ciid mubaarag aan leeyahay marka dhammaanteen maanta farxadana lama soo koobi karo alxamdulilah xamaasadda binaad oo ummadda soomaaliyeed maanta zaad ay u kacsan tahay n masaajidka jaamica ayaan kusoo tukanay alxamdulilah marka waxaan leeyahay ciid mubaarag asxaabtay dhammaan meel walba ay wada joogaan n lama soo koobi karo hal iyo laba maa marka dhammaantood waan wada salaamayaa marka insha allah ciid mubaarag ayaan leenahay asxaabtayda haddaan salaamo halkan waxaan ka salaamayaa n habarirteyda n istar isaaq oo joogta eelwaaq ayaan salaamayaa dhammaan wiilkay walaalkay oo faysal oo jooga isagana nairobi dhammaanta waa salaamaya walaashayda saacdiye waxay joogtaa iyadana nairobi dhammaan waan salaamayaa n xamar asxaabta kale joogta walaalayaasheeda cabdimaalik shukri xamdi miski dhammaantood waa wada salaamayaa marka insha allah ciid mubaarag ayaan leeyahay ciid waxaa waa cabdisheekh Eh, maasha allah alxamdulilah maanta waxaan ku ciidnay halkan madheera fagaarada weyn oo jaamica mooska alxamdulilah waxaan halkan hambali ugu dirayaa muslimiinta caalamka meelay joogaanba gaar ahaan eh, madheera county meelay joogaanba Eh, waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid wanaagsan anol yarow magaagay awu kur muktar ureng nurow iididaraad iidumba alxamdulilah mandheere kiidi kullu aam wa antum bikheer intina maybik salaame inti musdun e oo bilun tumunshay soonti oo nabadka soonti alxamdulilah maybikaleed eedanka farahasanyaa inti intun umud e salaadan haani salaadyo la aqbal alinii weele haani soonsho la aqbal alinii weele eedanka farahasanyaa idun iidiyor meenka dubnaaytay iidiyor kunjilba maay galne hadda alxamdulilah iidun walaahi gali ku faraxsanya alxamdulilah wal aamo badagna ii dhamanyaada hilib hilib hilib todoba meela ku ogyaal meelase eh todoba meelaan ku ogaay alxamdulilah reed ilaahayna in barakay iidun asxaabta yartoda waa idin salaami iyo walaalahay intii oomag ugna eed eedaa sinjeela yaa bini'aadan is waaye daruufaa kala geysi magaxee waxaa la yidhaahdaa samiira waxaan joognaa maanta magaalada mandheera waxaan ku iidinay gaar ahaan masaajidka jaamica mos alxamdulilah jawiga aad uu degan yahay maanta Za- waa maalintii waa maalintii idul adxa zaa'id aan u faraxsanahay dhammaanta muslimiinta halkaanaan ka salaamaya alxamdulilah shukr allaha saaro maxamed waxaan ka soo jeedaa magaalada mandheera jawiga maanta waa jawiga ciidda si fiicana si weynaa loo dabaaldegay alxamdulilaah waana dukanay ciidda magaalada waxaan ka soo dukanay mandheera jamiamos barakaatu magacaygu waxaa lahaa ciise afyare axmed oona joogo magaalada mandheera khaasaan masaajidka weyn oo jaamica muus uma alxamdu lilaah ilaahay baa mahad iska leh ilaahay barigna saa waafajiyey maanta ayaamul faraxe oo bisha carafe ayaa maanta aad iyo aad aan ugu mahadinaynaa maasha allah maasha allah aad ayaan u ciidnay si wanaag badan ayaan u ciidnay ciidda iyo ciiddii horena maanta waxayba noo kala bedelan tahay waagii hore oo beriga ciiddii hore aan joognay weeshaan waxaan joognay waqti kuleyl badan oo abaar leh dhulka kuleylaas yahay jawigaas iska kulul yahay ayaan waagii hore ku ciidnay maantana alxamdulilaahi uma alxamdulilaah ilaahay baa mahad iska leh dhulkiioo qabowwe jawigo noo qabow ayaa maanta aad iyo aad aan uga ciidnay aan uga ciidnay mandheera ma khaasatan masaajidka jaamiya moos alxamdulilaah ilaahay aa noo siyaadiyey ummaddu islaamka meel walba ay joogaan waxaan leenahay iyagana saan isilimadde inaas ilaahay noogu barakee ili waa soonneen bacda alyowm ilaahay mahadlay shilay eriyaan soo gadanay erga ciddaas nagu xirxiran yahay hadda waqti xaadirkan aan joogn weli waaba intaanaab dhararna weh maanta waxaan rabnaa inaan si fac u faraxno oon erga si fac u cunno ilmaha iyo xaafadaha iyo bare bilcaamahan si fac usu salaana ayaan aad u rajaynaya insha allah Ee, meeshaan waxaan ka salaamayaa insha allah dad badan oo qaraabaan ahna magaaladan joogo kuwa saaxiibadee mandha nairobi joogo khaasatan gabar walaashayga joogta nairobi aslama afyare lahaa niman kaloo meeshaan joogo bashiir xare daahir insha allah ayagan khaasatan gooni ahaan waa u salaama si kastaba ha ahaatee guud ahaan ummadda muslimiinta ah ayaa maanta u dabaaldegay maalinta koowaad ee ciidul adxa cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta istaa ismaamulka mandheera